wafdi ka socda guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka iyo soodimaha ayaa soo gaaray caasimada dowlad goboleedka hirshabelle ee jowhar waxaana garoonka diyaaradaha maxamed dheere kusoo dhaweeyey madaxa xafiiska guddiga doorashada hirshabelle maxamed xuseen maxamuud xubnaha guddiga ee shaqada u yimid ayaa waxaa hogaaminayay cabdi cadow maxamed mas-uuliyiinta oo lasoo galbiyey xarunta madaxtooyada halkaasoo ay kulan kula yeesheen madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle cali guudlaawe xuseen cali cabdulaahi xuseen cali guudlaawe ayaa dhahay doorasho qof iyo cod ah waa mudnaanta shacabka hirshabelle waana laga maarmaan inuu hogaamino haddii uu allaydmo og horeyn waxaa madasha ka hadlay madaxa xafiiska guddiga doorashooyinka hirshabelle maxamed xuseen maxamuud wuxuuna sheegay magaalada jowhar ay kusoo dhaweeyeen xubno kamid ah guddiga madaxa bannaan doorashooyinka qaranka si loo dardargeliyo in ay dadka u qabsoonto doorasho qof iyo cod ah halkaan ayaan maaragtay rabnaa inaan doona ka bilowno aadan ugu faraxsannahay ilaashihiina iyo soo booqashada gobolkan ha soo booqateen statekai hirshabeelle statekii hirshabeelle wuxuu qayb ka yahay projectiga one person one vote dowladda soomaaliya muxuu ahay dadka soomaaliya lagu celihaayo codka iyo xuquuqdooda lagu celihaayo dadka soomaaliyeed sidaas darteed kusoo dhawaada magaalada jowhar gobolka shabeellaha dhexe dhinaca kale waxaa meesha ka hadlay cabdi cadow oo ka tirsan guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka asigoo sheegay imaanshiyaha halkani ay u imaadeen asigoo sheegay inay u imaadeen la kulanka madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle iyo bulshada si ay u dardargelino in dadka ay u dhacdo doorasho qof iyo cod ah halkaa u imaanay inaan la kulanno madaxda kala duwan ee dowladda hirshabelle oo ugu horeeya madaxweynaha dowladda hirshabelle oo aan gaarsiino fariinta guddiga sidoo kale inaan la kulanno wasaaradda arrimaha gudaha guddiga maxaa la dhahaa odayaasha dhaqanka bulshada rayidka sidoo kale inaan soo fiirino goobihii hore loo asteeyey ee doorashada loogu talagalay in doorashada ay lagu qabto magaalada jowhar annagoo sidoo kalena maxaa la dhahaa howlwadeeno kala duwan u diri doono goobaha kale ee la asteeyey ee ka tirsan dhammaan degmooyinka kala duwan ee hirshabelle shabeellada dhexe iyo gobolka hiiraan labadaba dad kala duwanaa loo diri doonaa howlwadeeno ka tirsan guddiga doorashooyinka qaranka waxaana rajaynayaa in dadka degan dowlad goboleedka hirshabelle ay codkooda ay ka dhiiban doonaan doorashadana ay dooran doonaan qofka iga matalayo waa marka ugu horreysay muddo dheer kadib ay dadka soomaaliyeed fursad u helayaan inay codkooda dhiibtaan iyagoo dooran doona qofka ku matalayo degmada qofka ku matalayo qofka ku matalayo dowladda maxaa la dhahaa federaalka qofka ku matalayo dowlad goboleedka dhammaan dadka iyagaa dooran doona codkooda ku celbixi doonaan dadkana waxaan ka rajaynaynaa inay isregister gareeyaan isdiiwaan geliyaan iyadana warbixin arrintaas ku saabsan sida laisku diiwaan gelinayo meesha laiska diiwaan gelinayo waxaasoo dhan waxaa laga soo saari doonaa wacyigelin iyo fideoye iyo fariimo kala duwan marka bulshada soomaaliyeed waa isla socon doonaa wax walboo doorashada kusoo kordhay iyo meeshay maraysane si transparent oo daahfurnaana
dhinaca kale marwe farxiye maxamed yuusuf oo kamid ah guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo soodimaha ayaa sheegtay in jowhar ay u maadeen inay xaqiijiyaan mid ka mid ah ahdaafta ee hadafyada lagu xaqiijin doono doorasho qof iyo cod ah maxamed marsamatar waxaana u imaanay inaan xaqiijino ahdaaf ka mid ah hadafyada lagu xaqiijin doono doorasho qof iyo cod haduu ilaah yiraahdo waxaan rajaynaynaa maamulka iyo dhammaan reer hirshabeelle siday u taageersan yihiin doorashada qof iyo cod annagana inaan ula shaqeyno oo maxay aheedtoona
xubnaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo sohdimaha ayaa muddada ay joogaan waxaa kale oo ay kulan la qaadan doonaan qeybaha bulshada kale oo ay booqan doonaan goobaha loo asteeyey inay doorashada ka dhacdo